boqolaal ruux oo ka caraysan burburinta ay guryahooda ka wado dowladda federaalka ayaa si adag ugu horyimid tallaabadan dadkaas oo ku dhaqan deegaanka siinka dheer ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in muddo laba maalmood ah la burburinayay guryahooda waxayna dowladda federaalka ku eedeeyeen inay si khasab ah u burburinayso guryahooda iyagoona wax heshiis ah amaba wax wadahadal ah aanan la gelin ka hor intaysan bilaabanin burburinta dadkan caraysan ayaa si cad u sheegay inaysan marnaba ogolaa doonin in la burburiyo guryahooda iyagoona xusay inay hadda kahor iska difaaceen gumeysihii talyaaniga sidaas darteed aysan u dulqaadi doonin in xoog loogu qaato hantidooda waxayna arrintan ku tilmaameen mid sharci darre ah mana aha markii ugu horeysay oo dhulboob laga soo wariyo magaalada muqdisho dadka ay saamaysay arrintan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaa doonin iibinta dhulkooda maanta hantidaynii dhulkaynii la burburinaayo xaqdar lagu burburinanaayo nimaan waxba ku lahayn baa loo keensanaayo ciidan ku soo daadsanaayo gurigaaga ku jirtid marasta kuu tiili waayeelka ku joogay intaba ay ku joogeen ka bax la dhahaayo dhibaato iyo mucjiso aan aragnay waaye waa mid aan la yaabannahay waaye awooddayna ilaahbaa awood leh laakiinse waxaan leenahay haddii guri layska bixinaayo aan qafka yeelayno waxaan ka yeeli lahan talyaani oo meeshaan weerar ku soo qaaday oo gaal ah ayaan ka diidnay awowgeyna iyo awolankeyna ka diideen maanta annagoo maskax loo caqli loo ilaahay subxaana watacaala garaaddii intaba ilaahayna siiyey aalad tii hore mid ka casrisanna ee waddanka taallo in maanta na dhaco amba noo soo shaati dowladeed amba shaar buug dowladeed inta soo qaato mihii lagu hoos gamba lahaa ee dhibaato lagu geysiisanaayo waa dhibaato waxaan cabasho ka nahay dad tuugo ah ayse soo bahaystay kii wax u fulinaayo iyo kii dhulka loo fulinaayaba ay yihiin dad is soo bahaystay tuugo ah hanaga joojiyaan katarbiilkaas hanaga joojiyaan rabshaas hanaga joojiyaan dhulboobkaas hanaga joojiyaan hadday naga jooji waayaan ciqaabadda iyo wixii laga hela ayagaa cumahadinayaan dhulna sidiisa waxaa layihanta ma guurtu waaye ma guuro wax kastay ka sameeyaan dhulay duduminayaan hadda wayna baxayaan cidda laga gedi doono iyo cidda laga iibi doonan waxaan dhahaynaa ha ku ajarmin ha ku kahatoomin dhulboobka magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii dambe noqday mid iska caadi ah iyadoona ay jiraan kiisas badan oo ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiinta dowladda federaalka dadka deegaanka ayaa marar badan ka dhawaajiyey cabasho la xiriirta arrintan balse ilaa iyo hadda wax xal ah lagama gaarin